free. I am Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhanna waad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkanaan ku eegi doono dood ku saabsan doorka ay dhallinyarada caafimaadka bartay ka qaadan karaan yaraynta faafista covid dabcan dhallinyaradu inta ugu badan ama lafdhabarta ugu badan ee bulshada weeye haddana door aad muhiim ugu ah ayay ku leeyihiin baraarujinta hadday ahaan lahayd cudurkan safamarka ah ee covid ee dunida halaakeeyey kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka kadib maalmo ay koronto la'aan ahaayeen xilli uu jiro qabow aad u daran ayaa haddana dadka ku nool gobollada koofureed ee dalkan maraykanka ay hadda wajahayaan biyola'aan biyola'aanta ay wajahayaan magaalooyinka koofureed ayaa ka dhalatay kadib markii ay ciladoobeen tubooyinka qaada biyaha sababo la xiriira cimilada qabow dartood taasoo keentay inay yaraadaan biyaha nadiifka ah ee la cabbi karo biyoyarida darteed ayaa loo xiray garoonka diyaaradaha ee memfis ee gobolka tennessee sidoo kale isbitaalada ayaa la halgamayay inay gaaraan heerkii caadiga ahaa ee nadaafadda iyo fayadhowrka gobolka texas ilaa toddoba milyan oo qof oo ah rubuc ka mid ah dadka ku nool gobolkaasi oo ah kan labaad ee ugu dadka badan ameerika ayaa lagu amray inay biyaha tubada ay iska karkariyaan ka hor inta aysan cabbin sidoo kale gobolka tennessee ilaa laba boqol iyo lixdan kun oo ku nool magaalada memfis ayaa la faray inay biyaha iska karkariyaan maqaayadaha aanan haysan biyaha caagadaysan ayaa iyaguna lagu amray in la xidho magaalada jackson ee gobolka mississippi ilaa iyo boqol koob iyo lixdan kun oo qof ayaa biyo la-aan ah duufaanada xilliga jiilaalka ayaa weli laga cabsi qabaa inay ku laabtaan aaggaasi dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujisay xerar cusub oo dalka shiinaha laga dhaqangeliyey oo ku saabsan ilaalada xeebaha arrintaasi oo sida maraykanku sheegay soo noolayn karta xiisadda dhanka xadka badda ee gobolkaasi ka taagnayd maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan ay sii xoojin karto sheegashada lagu tilmaamay mid sharci darro ah ee shiinuhu ku sheeganayo xuduudaha badda ee uu la wadaago dalalka ay maraykanka xulufada yihiin dowladda shiinaha oo haysata awood madax bannaan oo buuxda oo caalami ah oo ay ku maamusho biyaheeda ayaa waxa uu muran ka dhexeeya jabaanka iyo dhowr dal oo ku yaala koonfur bari eshiya oo gacan saar la leh maraykanka sharcigan cusub ee walaaca dhaliyey ayaa u ogolaanaya ciidamada ilaalada xeebaha ee shiinaha in ay rasaas ku furi karaan maraakiibta shisheeye ee ku soo xadgudubta
warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa doorka wacyigelinta dhalinyarada ee xanuunka coronavirus gaar ahaan dhallinyarada caafimaadka bartay barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa raaqiyo maxamuud cabdow iyo shaakir cabdulaahi ducaale oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso iyagoona bulshada ka wacyigeliya sidai xanuunkaasi looga hortegi lahaa ugu horeen barnaamijka ayaan kusoo dhoweeyey shaakir cabdulaahi waa ku dhawahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu aad baa kaa mahad celinayaa yuusuf iyo bahda v o a aad baad umahadsan tahay yuusuf waalida iyo weliba bahda v o eeda sida quruxda badanaad hadba bulshada ugu keentaan barnaamij loo baahan yahay ama mawduuc markaas taagan dabcan dhalinyaradu inta ugu badan ama lafdhabarta ugu badan ee bulshada weeye haddana door aad muhiim ugu ah ayay ku leeyihiin baraarujinta hadday ahaan lahayd cudurkan safamarka ee covid nteen ee dunida halaakeeyey dabcan sidaad og tahay yuusuf oo cudurkan adigu hadda in adigu sanad ku dhowdhow buu dunida aafo ku hayaa marka dhallinyarada waxbartay ee bahda caafimaadka khaasatan waxay ahaayeen kuwa markasta wacyigelinaya dadka u taagan u heelan sidii ay markasta u gaarsiin lahaayeen miyi iyo magaalaba inuu cudurkan yaa wax jira dabcan dadkeena soomaali badankoodu waxay aaminsan yihiin ama ay aaminsanaayeenba markii hore cudurkan inuu yahay cudur gaalada loo soo diray uusan ahayn cudur dee gaalo islaan qof cidna dee aan u kala abayeelin taajir faqiir ee qof kasta ku dhacaya wuxuu marna hadduu cudur yahay malaha gaalo iyo islaantoonna ee waa cudur loo sameeyaa marka dhalintu door aad u muhiim ah ayay ku lahaayeen weliba bahda caafimaadka ee dhallinyarada waxbarta ee maskaxda wanaagsan ee jiilka cusub ee bahda caafimaadka bartay aad ayay u dardargeliyeen dabcan saamaynta ama in ay ka wacyigeliyaan dadka cudurkan safmarka ah ee covid weliba iyagoo dee meel kasta ugu tagaay weliba maadaama dee waxbarashadii la fasaxay intaasna faa'iiday usii yeesheen xaggee marka wacyigelintaasi dhallinyarada ka sameeyaan doorkooda muxuu yahay wacyigelineed ee dhallinyarada ay bulshada u sheegayaan ee caafimaadka bartay waa maxadsanta yuusufow dabcan meel kastoo bulsha isugu imaan karto ama aad la isdhihi karo dadba isugu imaanaya way tegayaan dhallinyaradu haba ugu badnaatay markay iskuullada furnaayeen iyo haddooba la furayba inay iskuullada ka sameeyaan maxay aheeto magaaladoo kaleeto sidoo kaleeto waxay dhallinyaradu adeegsanaysa social mediaha maadaama cudurkan dee muhiimadda koowaadba kow ay tahay in la kala fogaado marka inta ugu badan social mediaha oo inta badan dadku ay isticmaalaan ayay adeegsanayeen sidoo kaleetana meelaha kaleetana waa ay tegayaan weliba magaalooyinkaoo kaleeto weliba hadda magaaladan aan joogno innaga dadka aad bay isu dhex maraan weliba suuqoo kaleeto marka dhallinyaradu waxaa weeye kuwa markasta u taagan in ay ka wacyigeliyaan dabcan dadka si ay cudurkan ay isaga ilaaliyaan maadaama uu de cudurkan ka hortag uu leeyahay ka hortagiisuna ay tahay awaamiirta ay bahda caafimaadku ku siiso in aad qaadatid waayahay barnaamijka madasha dhallinyarada ayaan ku guda jirnaa shaakir dadweynaha aad la hadashaan dhallinyaradiina aqoon-yahanada ee arrimaha caafimaadka iyo xanuunkan sida layskaga ilaalin lahaa dadka wacyigelintiina maxay kaga soo falceliyaan ma qaataan talooyinka caafimaadka sidoo kale ma ku dhaqmaan aad baa mahadsantaha yuusufow barnaamijkan covid ama coronavirus oo ah cudur safmara oo dhammaan bulshada iyo cid walba muxuaha saameyn ku yeeshay xilliga lagu jiro wacyigelinta oo dadka laga wacyigelinaya xanuunka kan dadka badankii waxayba aaminsayeen inuusan xanuunkan ku dhacayn because dadka waxay badan dad nomaadiga oo reer guuraayo oo xanuunada tan noocan oo kale ah uusan ku dhicin dad muxuu ahay soomaaliya ku nool marka markii mararka qaarkood u sheegayso dadka qaarkood aad bay kula yaabayaan waxay moodayaan inaa waxa weyn aa ka sheekeynayso dadka qaarkii waa ka falcelinayaan markaad tiraahdo waa inaad farxalataa qofku qufacaya waa inuu afka dabooshaa waa inaad muxuu ahay salaanta joojisaan oo xagga sare iska salaantaan waxyaalaha noocaasoo kale ah waxay sababayaan muxuu ahay in qofkii iyo dadkii ay muxuu ahay ay xanuunkii ka hortag ay sameeyaan sidaa daraaddeed marka anagu waxyaalaha ugu xoogan aan ku samaynayno waa dhinaca social mediaha dhinaca reports la diyaariyo oo muxuu ahay loo gudbiyo dadka in kalaamkii i d b s kii la booqdo oo iyagona iyagoo loo qeybinayo facemaskigii shaambadii farxalka kuwaasa waxay ka caawinayaan dadkii inay waxaa ka hortag fiican wacyigelintaasoo kale aad samaysaan oo dhallinyaraduna ay sameeyaan oo kale marka laga yimaado idinka laftigiina wasaaradda caafimaadka wacyigelintaasi ma idinkula jidhaa wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa muxuu ahay saraakiishta tusaalahaan golis iyo kuwa lamidka aba dadku tusaalahaan marka qof qof kale wacayo kale waxaa ku xiran fariintii informationka qofka halkaa ka ogaanayaba in xanuunkan yahay xanuun tahluka ah musiiba ah taasaa waxay tahay door ka qaadanaysa in markii qof walba qof wacayo ama baadiyaha jooga ama magaalo ama tuulo inuu xogtii helo informationka iyo xanuunka yusuf haddaan ku darsaotan wasaaradda caafimaadka dabcan wasaaradda caafimaadka realitiga markaan ka hadalno waa tan mar kasta u taagan ilaa uu cudurkan bilowday ilaa uusan xitaa sooba gaarin dalkeena inay mar kasta bulshada ka wacyigeliso dabcan u sheegto cudurkan inuu yahay cudur jira laakiin alxamdulilah markuu cudurkan bilowda iyo hadda bulshadu dabcan laba cudur bay u kala yahay waayo marka hore ma fahansaneen balse hadda way fahansan yihiin maadaama uu dalkeeni soo galay aad bay u fahansan yihiin waxaan aaminsanahay hadda inay dabcan inta badan lagu dhaqmo awaamiirta ay siisay wasaaradda caafimaadka dadku muu u nugul yihiin mase qabaan inay iyagu laftigooda ay sameeyaan ka hortegisa xanuunkan marka aad la hadashaan oo kale walaahi aad iyo aad dabcan waxaa moodaysa marka horete inaan dabcan la fahansanayn laakiin hadda alxamdulilah qof kasta wuxuu jecelyahay inuu naftiisa kontaroolo in uu iska ilaaliyo isdhexgalka dadka kaleeto in uu markasta dee uu qalbiga ku hayo inuu cudurka cudur jira yahay marka dadka aad bay usoo fahmayaan cudurka waa ayna jecel yihiin mar kastaba in ay sameeyaan kala fogaansho ay cudurkan ka hortagaan walaahi horta waa sax goobaha ugu mashquulka badan magaalada waa suuqa dabcan horta suuqu maxay ahayd kole dadku way fahansan yihiin haddana waxaad moodaa meesha ugu daran cilada horta ay naga haysato waaba halkaas suuqa waxaad arkaysaa dadkiio aan wadan qalabka laysaga celiya ama ha ahaato maaska afka ama wax kaleetoba aan wadan kaleeto waxaad arkaysaa kaleeto in ay isdhex maraayeen bulshada iyo weliba bulshooyin kaleeto sida oromado kaleeto ee magaalada joogta marka horta halkaas caqabad aad u weyn baa waxaa ka jirta dabcan dadkii weliba aan si fiican u fahansanayn in cudurka uu yahay cudur jira iyagoo fahansan haddana kuma dhaqmayaan awaamirtii badankood shaakir boosaaso aad dibba aad dadku ugu soo laabtay waa laga soo xagaa noqday magaalooyinka hore la aaday dibba magaalada boosaaso loogu soo laabtay waa xilli qabooba ah dadku waxay aaminsan yihiin in qaboobihii hadda la galay in xanuunkan uu saameyntiisa xoog u lahaan doono maadaama marka hore cimiladu aad u kululeed dadkuna ay qabeen in meelo kulul uusan xanuunkan ku dhici karin marka ma u malaynaysaa dadku inay hadda ku baraarugsan yihiin in xanuunkan ay ka hortag xoog leh ay sameeyaan
dadku hadda waa soo fahmayaan oo yani bilowga hore iyo hadda hadday fiican yihiin dadku hadda badanaa markaa ku arto suuqa goobaha shaqada atleast qofku wuxuu wataa face mask buu wataa oo afka xiran yahay sidoo kale wuxuu la qabsaday qofkii in mxaa inaan la issalaamin oo xagga sare la iska salaamo hawada sidoo kale dadkii wacyigelintii bay aad u fahmeen oo maxaahay waa dhinaca wicitaanka qofkii markuu marmarba dhegaysto ama qof waco xogtii informationkii wuu dhuxayaa waxyaalaha suuqa marka caqabadaha waxaa keenaya in dadkii iyagoo isdhex maraya jaam ah ee suuqa weynaha oo kale oo dadkii ay isugu jiraan different cultures qowmiyado kala duwan waxa keenaya in xanuunkii uu sii faafo ama soo bato maalmaha kan xoogaha waxaa saameyntiis baa la dareemayaa oo hadda bilihii u dambeeyey waa yaraa laakiin waxa keenaya xagaabaxa kan iyo dadkii oo ka kalayay meelo kalul meel qabow baa waxay keenaysaa in magaalada laisugu yimaado oo laisku neefsado oo laisalaamo oo laisku hindhiso baa wuxuu keenaya korukac dhanka xanuunka dhalinyarada waa lafdhabarka la yidhaahdaa bulshada dib waxa uu soo xagaa noqday dhalinyaro aad u tiro badan magaalooyin ku maqnaa dib waxaa la isugu arkaya garoomadii iskuuladii dhalinyaradu laftigooda fajignaan noocana ma qabaan
waxaa jira timis dhalinyaro abaa jira oo ka kooban qeybaha iskoolada jaamacadaha qeybaha dhalinyarada suuqa kuwaas mar walba si diiblia ama si indirect u gudbinaya informationkii iyo xogtii kahortaga dhalinyaradu horta aad bay ugu baraarugsan yihiin in xanuunkan yahay xanuun saameynaya bulshada tusaale ahaan goobaha ciyaaraha kubadda goobaha jaamacadaha markii aad laisu dhex galo waxaa fiican qofku in mar walba feejigan yahay uuna ka warhayo xanuunka ay saameynta uu leeyahay maxaa ku doorateen marka inaad dadka wacyigelisaan aad baad umahadsan tahay yuusufow dabcan dee maadaama anagu aan nahay dhalinyaro inta ugu badana dadka ay dhalinyarada tahay inteda kaleeto dee qofka dhalinyarada oo wax kasta dareemi karo maadaama uu yahay jiil cusub maskax firiisha leh haddana aqoon ku darsaday sidaas la asligeed baan inta badan bahda caafimaadka khaasatan ardayda caafimaadka barata ama kuwa dhameeyaba oo dalka ka dhameeya ay markasta u jecel yihiin in ay ka wacyigeliyaan bulshada in maxay cudurkan sidii laysaga ilaalin lahaa walow dee hadda realityga markaan ka hadalno yuusufow aysan u muuqan dabcan in hadda uu jiro dabcan maxay ahay toole in lagu dhaqmayo awaamiirtii waayo hadda waxaa la galay dabcan xili cusub qaboobaa bilowda khaasatan boosaaso waxbarashadii baa dib loo furay cudurka haddana waxaa layidhi inuu cudurka soo noqday baa la sheegay haddana saasay tahay goobii waxbarashada uma diyaarsana magaaladii o dhan uma ay diyaarsana waxaa arkaysaa in galaas lagu dhiganayo toddobaatan qof ama konton qof waana dareemi karta culayska intaa la eg uu leeyahay marka weli horta habacsanaanta way jirtaa laakiinse dabcan weli kama aysan quusan dhalinyaradu inay wacyigeliyaan ay bulshada u sheegaan in cudurkan cudur fidaaya yahay haddana uu soo laba kaclaya weliba inta hadda la isdhigta goobaha waxbarashada oo kale xiisadaha markaa qaadanaysaan macalimiintu mayda ku wacyigeliyaan inaad bulshada ugu adeegtaan aqoontaa baranaysaan mana la siiyaa xiisado ka madax bannaan xiisadaha casharadiina oo ku saabsan inaad si baractikala ku qaadataan kahortegista dadka loo sameynayo xanuunka coronavirus horta yuusufo waxaa jirtay dabcan markii cudurka uu bilowday oo la ogaaday in dee cudurkan uu soo galay dalkeenna inta badan waa tii waxbarashada la wada fasaxay haddana dabcan dhallinyaradu macalimiinta badankood dee waa dad iska iyaguna dhallinyaro ah maxay ahayd toole mar kasta waa loo tababaraya ardayda in ay bal waxa ay barteen ay bulshadooda dib ugu laabtaan marka mar kasta way u taagnaayeen annaguna de wixii waanu ku dhaqmayna markaasoo waxbarashada waa tiina laga fasaxay oo hab online ah baan jaamacadii ku wadanay laakiin hadda dee koronihii wasagii degay haddana hadda dib u soo laabtay waxbarashadii barteedii bay ka socotaa marka caqabada ugu badan jaamacadaha weliba way roon yihiin iskuullada ugu daran oo maxay ahayd aad laysu dhex galaa marka dee hadda weli wacyigelinta way socotaayo bulshada waa laga wacyigelinaya in dabcan la kala fogaado in cudurka uusan fidin sidii horeeto lagu soo laabto dhankayga waxaa weeye inaa xanuunkan uusan noqon aafo weyn oo ku habsatay bulshada yani awood walban waxau sameynana iyo karaan walba si dadkaas weli lahaayeen wacyigelin dhammaystiran ka hortaga xanuunkan oo noqon lahaa mid lagu guulaystay doorka wacyigelintiina muxuu yahay ilaa intay sii wadaysaan marka wacyigelintan yuusufow ilaa cudurkan uu dhammaanayo dabcan dhalinta waxa weye markasta way u taagan yihiin marxalad kasta oo dalkooda soo wajahda in ay la qaybsadaan bulshadooda in ay wixii ay barteen dee lagu soo tabcayay in ay banaanka keenaan oo markasta bulshadooda wacyigeliyaan dhalinyaraduna mar walba igu heelan tahay xanuunka kan siduu u dabargo'i lahaa runtii loo wada jihaystay dhalinyaraduna wax ka go-aan mxua in xanuunkaas meel laga soo wada jeesto bulshadana go-aanka waan la qabtaa waxaan rajeynaynaa in bulshada noqoto bulsha caafimaad qabta ka dhowrsoona xanuunka iyo wixii lamidkaaba marmarka qaarkood ma jiraan inaad caqabada kala kulantaan intaad ku guda jirhaan wacyigelinta dadka ee xanuunka coronavirus ha xiliyada qaar waxaa jira dad markii aad u sheegto tiraado faradhaqo facemaski xiro dadka hasalaamin moodaya in maxaaha waxyaala kale iyo arrimo kale aad faafinayso abaa wado dadka qaarkood markaaad si dhiibli si hoos wax ugu sheegto aad xogta siisan insha allah wax fahmaya laakiin caqabada waa jiraan laakiin caqabada aad u yarooye
gabagabada barnaamijka ayaa soo gaarna madasha dhalinyarada baaqiina ugu dambeeya aad ujeedinaysaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka hortegista xanuunkan muxuu yahay baaqa ugu dambeeya aan bulshooyinta gaarsiinan waxa weeye bulshooy aan meel uga soo dajeysano xanuunka waa ballanteen waxa weeye in afka la xirto face maski faradhaqashada in maxaa ahay goobaha bulshada ku badan tahay laga fogaado in hindhisada qofku maxaa ahay uu soo qaato maro uu ku hindhiso inuusan muxuu ahay dhexgelin goobaha ciyaaraha goobaha ay bulshada iskugu timaado ilaa daalika si xanuunkan u noqon xanuun ina saameeya ballanteen waxa weeye bulsho caafimaad qabta wacyigelinta inaan qaadano idinkuna aa qaadataan oo aad nagala shaqaysa
aad baad u mahadsantahay yuusuf oo ugu horeyn bulshada waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan in ay ka feejignaadaan cudurkan safamarkaa covid dabcan cudurku ma aha cudur tegay mana tegi doono mudooyinkan soo socda waa uu sii joogi doonaa marka markasta waxaan kula talinayaa in ay qaataan awaamiirta caafimaad ay siinayso wasaarada caafimaadka maadaama uu cudurka yahay cudur halika ah oo dunida oo dhan saameyn kaga tegay marka mar kasta waxaan dabcan ku wacyigelinayaa in ay xaaladooda caafimaad uu la socdo qofku hadduu madax xanuun iska dareemo ama isbedel noloshiisa ku timaaday inuu gooba caafimaadka la xiriiro si uu cudura kan isaga baaro saas ayaan kula talinaya ama ugu baaqaya bulshada mar kasta inay xaaladooda qofku walba inuu xaaladiisa la socdo uu kana hortago uu iska ilaaliyo meelahay dadku isugu imaanayaan maxay ahayd toole iyo weliba meel kasta uu dareemayo inuu cudurkan ku faafayo hadday ahaan lahayd xalfadaha waxaasoo dhan inuu iska ilaaliyo mar kastana uu xaaladiisa caafimaad uu la socdo uusan isdhigan taas ayaan bulshada kula talinaya meel kasta ay joogaan maadaama uu cudurku yahay cudur aad u daran saamayn ba-anna wata sidoo kaleeto waxaan kula talinayaa in dhallinyarada mar kasta u taagan in ay bulshadooda wacyigeliyaan in la soo dhoweeyo in awaamiirta ay idin siinayaan ama waxa ay bulshada intooda kale ay ku dhaamaan ay idin siinayaan bulshaduna ay qaadato ayaan kula talinaya guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan ila socosinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso intaa barnaamij la mid a ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaynaa anigii asxaabtii barnaamijka madasha igala qayb gashay sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo kulamo aan sidaas u badnayn oo ka tirsan horyaalada ingiriiska talyaaniga iyo sbain ayaa xalay iyo shalay galab dhacay ingiriiska hal ciyaar ayaa dhacday oo dhex martay kooxaha wolfis iyo ladies united waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee wolverhampton galabta iyo caawa fiidkii ayaa afar ciyaaroode ay dhici doonaan haddii aan ku hormarno tan galabta dhici doonta waxay dhexmari doontaa kooxaha southampton iyo chelsea oo goordhow ciyaartooda ay soo geli doonto xilliga geeska africa banley ayaa fiidkii martigelin doonta west bromwig albion ciyaarta isha lagu hayo ayaase caawa dhex mari doonta kooxaha isku magaalada ah ee liverpool iyo everton fulham ayaa caawa fooda diri doonta shevel united ciyaaraha kale ee premier leaga ingiriiska axadda ayay dhici doonaan waxaana ka mid ah kuwooda ugu xiisaha badan axadda hadduu raalli ka noqdo kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city oo booqan doonta arsenal natiijada ciyaartaasi iyo weliba ciyaaraha kalena waanu idinla socodsiin doonaa kuwaas oo ay ka mid yihiin manchester united oo la ciyaari doonta axadda newcastle united tottenham iyo westham ayaa iyana is arki doona halka lester ay fooda diri doonto kooxda aston villa dhinaca talyaaniga haddii aan fiirino laba ciyaar ayaa dhacay xalay fiorentina ayaa saddex iyo eber uga badisay kooxda spezia calary ayaase ku khasaartay naadiga torino markii loogaga badiyey hal iyo eber guushaasi torino neef weyn ayay ka soo fujisay weliba waxa ay u dirtay kaalinta afraad ee qeybaha hoose ee horyaalka iyada oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay torino ka mid ahayd kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ciyaaraha kale ee seriaada galabta ayay dhici doonaan iyo caawa ee lazio ayaa la ciyaari doonta samdoria caawana genoa waxaay martiglin doontaa hellas verona sasuwolo iyo bolonia ayaa ka mid ah ciyaaraha caawa dhici doona laakiin ciyaarta la wada sugaya ayaa waxay dhex mari doontaa biri galab labada koox ee xafiiltanka weyn uu ka dhexeeya kana wada dhisan magaalada milano waa ac milan iyo internationale ama inter saarigii hore ee labadani kooxood milan ayaa laba iyo hal ku soo badisay xiisaha ciyaartan ayaa ah labada koox hal dhibic ayaa kala qaybisa inter ayaa horyaalka ku hogaaminaysa konton dhibcood waxaa ku soo xigta milan oo leh sagaal iyo afartan dhibcood la arki doonaa kooxda badisa ee napoli ayaa axadda la ciyaari doonta atalanta roma waxay booqan doontaa benevento dhinaca sbain horyaalka liliigaha hal ciyaar ayaa dhacday jimcihii real betes ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda khitef sabtida maanta ah ciyaaraha dhici doona horyaalka sbain haddii aan fiirino kuwooda ugu xiisaha badani sabtida maanta ah ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah goordhow elch ayaa aybaar la ciyaari doonta horyaalka kooxda hogaaminaysa ee atletic madrid levente ayay caawa fiidkii la ciyaari doontaa valencia ayaa la dhiri doonta saltavigo caawa real madridna waxay booqan doontaa real valladolid barcelona axadda ayay la ciyaari doontaa kooxda jedis real sociedad iyo deportivo aleves axadda ayay ciyaari doonaan ciyaaraha kale ee axadda dhici doona atletic bilbow iyo real ayay la dheli doontaa qaranada iyo weskana waa ay is arki doonaan natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi dib ayaan idinkala socodsiin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo dhegaystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur nala socodsiinay xubinta ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar dhuule
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiinna inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo